bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah salى allahu عalayhi wعalى aalihi wasaxbihi waslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda laba boqol iyo lixiyo tobnaad ee suurat lbaqara waxaanu ku joogaa aayadda laba boqol iyo saddex iyo soddon ee suuradda lafteeda allah waxau ihi subxaanah kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum wacasaa an takrahuu shaya wahuwa khayru lakum wacasaa an tuxibuu shaya wahuwa sharu lakum wallahu yaclamu waantum laa taclamuun haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay wujuubu ljihaadi fii sabiili illaah waajibnimada ilaahay dartii in loo dagaalamaa ay waajib tahay iyo waajibkaa jihaadka maadaama naf iyo maalba lagu waayayo inuu yahay mashaqo iyo culays naftu dabeeca ahaan ay dhibsanayso oo qofku isagoo sharci ahaan raalli ku oo ku qanacsan oo wanaagga jihaadka doonaya ayaa dee basharka waxa ku beeran wixii dhibayaba inuu dhibsado oo ruuxu dee haddii bahal ama libaax halkaa uu kaga soo boodo wuu ka baqanaya isagoo ilaahay ka baqanaya ayaa haddana cabsida dabiiciga ee basharka ku beeran dee wuu ka baqanayaa wixii dhiba marka waa sidaasoo kale oo waa karaaho iyo naciibsho dabiiciyahoo ah uun naftu inay wixii dhibayaba dhibsato laakiin karaaho sharciga ma aha ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa kaluu ku tilmaamay aayaadkan xurmatu lashhuri alxurum xurmada bilaha xurmada leh in ay nebiga sala allahu calayhi wasalam weydiinayaan loona jawaabo la tilmaamay iyadoo bilaha xurmada leh dhexdooda in la dagaalamaa arrin culus oo weyn ay tahay waxaase ka sii weyn in dadka ilaahay jidkiisa laga horjoogsado oo ilaahay tabaaraka wa tacaala laga gaaloobo masaajidka xurmada lana dadka laga horjoogsado lagana saaro gaalnimada iyo dadka diintooda laga fidnaynayo ayaa ka daran in la dagaalamo bilaha xurmada leh dhexdooda macnihii iyo muraadkuna waxa weeyi waa arrin weyn bilaha xurmada leh dhexdoodu dagaal dhaco waxaase ka weyn waxa kale aad samaynaysaan haddaad gaala tihiin waxaa kaloo aayaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay xukmu lkhamri waalmaysir wa maraaxilu lkhamr khamrada iyo khamaarka xukumkooda iyo maraaxishay khamradu soo martay wax ka mid ah yas'aluunaka can alkhamri walmaysiri qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa wayas'aluunaka maada yunfiquuna qul ilcafwa ilaahay waxa uu ku tilmaamay aayaddaas khamrada iyo khamaarka iyo dhib iyo dheefba waxa ku jira iyo dhibtoodu inay dheeftooda ka badan tahay aayaddani markaa waxay ka mid tahay waa marxalad maraaxishii khamradu soo martay ka mid ah oo waxay culimmadu yidhaahdeen marxaladda ugu horreysay khamradu ay soo martay waa aayaddii suuratu naxli ee allah uu yidhi subxaanah wa min hamaraati annakhiili waalacnaabi tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana allah waxa uu yidhi timirta iyo cinabka midhahooda waxaa ka samaysanaysaan wax lagu sikhraamo iyo wax la quuto ama risiq wanaagsan marka aayaddaa waxaa lagu tilmaamay inay risiq wanaagsan oo la quuto oo dheef mooye aan dhib lahaynna ay ka samaystaan midhaha labadaa geed waa timirta iyo cinabka eh wax lagu sikhraamona ay ka samaystaan oo khamro ah aayaddaas lama xarimin khamrada waxase la dareensiiyey inaanay ahayn risqan xasanan waa ishcaar waayo waxa la qaabilsiiyey sakaran wa risqan xasanan way iska soo horjeedaan marka dee ma sinna wax lagu sikhraamo iyo wax la quuto wanaagsani taasi waxay ahayd awalu marxala lama xarimin laakiin waxbaa la dareensiiyey marxaladda ku xigta waxay ahayd marxaladda aayaddan caawa aynu marayno oo waxaa la yidhi qul fiihimaa ismun kabiirun wa manaaficu linnaas weli lama xarimin waxaase loo sarbeebay wax wanaagsan inaanay ahayn waayo shayga dhibkiisu uu ka badan yahay dheeftiisu dee wax lagu dhaca ma aha oo caqliga saliimkii waa kuu diidayaa marka waxaa la tilmaamay in waxoogaa dheefa ay dadku manaafacaadsadaan oo khamaarka oo kale dee waxoogaa xoola aanu ku tabcinba oo aanu meel u soo marin buu ku heli karaa waa nooc nafci waxtar adduunyo oo ruuxuu arki karuu ku dagmi karo khamradana markaa uu cabo waxoogaa nashaad ama farax ama dee sawir beena ayuu istusayaa marka calaa kullin waxoogaa qofka nafci ugu muuqda waa ku jiraa laakiin dhibta ay dhaxalsiinayaan baa ka daran dheeftooda marxaladaasna waxaa la yidhaha waa marxalatu tacriid waa sarbeeb oo waxaa la leeyahay qofkii caqli lihi markuu shayga miisaamo waxa dhibtiisu ay dheeftiisa ka badato dee ha ka dheeraado welise lama xarimin taxriim rasmi ah waxaynu dhaafnay aaya aayaadkani intii ay so aanay soo degin cumar baa waxa uu yidhi isagoo ducaysanaya allaahumma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiya fa innaha tudhibu almaala waalcaql cumar baa waxa uu yidhi cumar mulham buu ahaa muwaafaqaad badanoo waxyiga uu ku waafaqo leh marka wuxuu yidhi allahayow khamradan noo caddee caddayn aanu kaga bogsanno arrinkeeda waayo xoolaha iyo caqliga labadaba waa tagsiinaysaa oo waa baabi'inaysaa markaasay soo degtay yas'aluunaka cani alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa idmun kabiirun wa manaaficu linnaas waana marxaladii labaad fa duciya cumaru fa quri'at calayh cumar waa loo yeedhay aayaddii waa lagu dul akhriyey haddana dee si dhaba ugama bogsane wuxuu yidhi allaahumma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiya ilan weli arrinkeeda toos looma kala jarine ilaahow khamrada arrinkeeda noo caddee caddayn aanu kaga bogsanno arrinkeeda oo cad markaasaa waxaa soo degtay aayaddii kale suuratu nnisaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu asalaata wa antum sukaaraa xataa taclamuu maa taquuluun mu'miniintiiyey ha u dhowaanina salaada idinkoo sikhraansan ilaa aad ka garanaysaan oo ka ogaanaysaan waxa aad ku hadlaysaan oo miyirkiinu inta uu idinka soo noqonayo marxaladan saddexaadna waxay ahayd marxalatu taxriimi alkhamri fii waqti asalaah duuna gayriha min alawqaat waa marxaladii khamrada la xarimay xilliga salaada la tukanayo oo keliya wakhtiyada kale si aan la xarimin laakiin maadaama salaadii la yidhi idinkoo sikhraansan ha gelina taasi waxay keensanaysaa wakhti badan oo salaada ka horeeya inay khamrada kasii dheeraadaan waayo wakti dhow hadday cabbaan salaadaa soo gelasa dee iyagoo sikhraansan taasina ma bannaana fa duciya cumaru fa quri'at calayh cumar ibnu khadaab baa loo yeedho aayaddii suuratu nisaana waa lagu dul akhriyey markaasuu haddana yidhi allaahumma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiya ilaahow arrinka khamrada noo caddee caddayn aanu kaga bogsanno fa nasalat aayatu lmaa'ida markaasaa guntii iyo gebagabadii marxaladii u dambeysay ee arrinka khamrada la gooyey waxaa soo degtay aayaddii suuratu lmaa'ida yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalanصaabu waalaslaamu rijsu min camali shayطaani faاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun inama yuriidu shayطaanu an yuuqica baynakum alcadaawata walbagda'a fi lkhamri walmaysir wayasudakum can dikri illahi wa can الsalaaة fahal antum muntahuun halkaasay kusoo dhammaatay markaasaa cumar loo yeedhoo lagu dul akhriyey markaasuu yidhi intahaynaa yaa rabbanaa intahaynaa yaa rabbanaa rabbigayow ka hadhnay waayo waxa la caddeeyey caddayn ay ka bogsadeen oo waxa lagu soo gebagabeeyey fa hal antum muntahuun oo nahyiga ugu sariixsan ah markuu ku yimaado calaa siiqati alkhabar khamradu markaa maraaxisha afartee kala dambeeya ayaa taxriimkeedu soo maray khamrana waxaa la yidhaha kullu maa khamara alcaqla ama ha la kabado ama ha la cuno ama ha la ursado ama daanka ha la dhigo wax alla wixii caqliga daboola ayaa khamro la yidhaha kullu maa khamara alcaqla maysir oo khamaarka ana waxaa la yidhaha kullu lacibin yaxsulu bisababihi calaa maalin bilaa ciwad wa saaxibuhu bayna algunmi waalgurmi ciyaar kasta oo ruuxu uu xoole ku helayo bilaa ciwad beddel la-aan saaxiibkiisuna uu u dhexeeyo khasaare iyo faa'iido oo marka ciyaartaa la dhigto ruuxii wuxuu u dhaxeeyaa inuu aayar faa'iido faa'iide aanu meel dheer usoo marin biduuni muqaabil iyo inuu khasaaro xoolihiisa ka dhaqaaqo labadaasuu u dhexeeya ilaan mucaamalaadka maaliga ee tijaariga ee ganacsigu waa akhdi wa cataa waa wax la isweydaarsanayo tanse waxba la isweydaarsan maayo qofkii waa bayna alkhasaarati waalfaa'ida ama xooluu aayar iskala dhaqaaqay ama kiisiibuu ka dhaqaaqo waa khasaara marka waxaa loo yidhi maysir waa min alyusri oo si sahlan buu xoole ku heri karaa ama min alyasaar wahuwa alghina oo si sahlan buu hodan ku noqon karaa waxaa kaloo aayaadka ku sugan wujuubu alixsaani ila alyataama wayas'aluunaka can alyataama qul islaaxu lahum khayru wain tukhaaliطuuhum faikhwaanukum wallahu yaclamu almufsida min almuslix in agoonta loo hagaajiyo xuquuqdoodiiyo xoolahooda oon laga dayicina loo daryeelo waxaa kaloo aayaadka ku sugan taxriimu nikaaxi almushrikaat wa inkaaxi almushrikiin wa bayaani asabab inay xaaraan tahay haweenka mushrikaadkaee gaalada inay muslimiintu guursadaan iyo inay xaaraan tahay ragga waxa weeyaan gaalada ah hablaha muslimaadkaa in loo guuriyo iyo sababta labadaba loo manciyey walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna ha guursanina dumarkii gaalada ahaa ee mushrikaadka ahaa ilaa ay rabbigood rumeeyaan cumuumkaa la diiday haweenka gaalada ah muslimiintu inay guursadaan waxaa laga soo reebay fii suurati almaa-ida dumarka kitaabiyaadka ee ahlu kitaabka ah ee alyahuudiyaat waalnasraaniyaat ayaa laga soo reebay oo waalmuxsanaatu min aladiina uutuulkitaaba min qablikum haweenka dhowrsoon ee ahlu kitaabka ah waa laynoo banneeyey muslimiin ahaan inaynu guursanno kuwa ahlu kitaabka ah waana istinaa laga soo reebay cumuumka nahyiga guud ee layidhi walaa tankixu lmushrikaat laakiin cumuumka walaa tunkixu lmushrikiina haweenka muslimiintaa gaalo inaan loo guurin caamkeeday baaqi ku taho waxba lagama soo reebin oo gabadh muslimadii nin gaala uma bannaana ama kitaabi ha noqda amayuu noqonin oo allah waxau ihi laa hunna xillu lahum walaa hum yaxilluuna lahunna isku xalaal ma aha ee waa kala xaaraansan yihiin marka gabadh muslimada ma geyo gaal maanta dee way dhacday oo dad baaba warbaahinta la soo fadhiistee laakiin diinta islaamka iyo sharaa'icda ilaahay soo dejiyey sideeda marka loogu dhaqmayo gabadh muslimadii gayaan uma aha gaal ama kitaabi ha noqdo ama yaanu noqonin sababta waa la caddeeyey maxaa loo manciyey arrinkaas ulaa'ika yadcuuna ila annaar waayo dee naar bay dadka ugu baaqayaan waa sababu taxriim naar bay u sababayaan oo ummadda ugu baaqayaan wax la guursado oo loo dhowaado marka ma aha oo guur iyo xididnimo ay dhex marto ma aha waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen wujuubu ijtinaabi annisaa'i fi lmaxiid inay waajib tahay haweenku xilliga ay caadada leeyihiin in laga dheeraado in loo dhowaan waxaa loo jeedaa galmadooda sida kale looma karantinimaynayo sidii yahuudda eh wayas'aluunaka cani ilmaxiidi qul huwa adan faactazilu nnisa'a fi lmaxiid waxaa kaloo haweenkii lagu shabahay tashbiihu nnisaa'i bilxard beertii la falanaya ama la beeranayaa lagu shabahay oo beerta marka shinnida lagu beerto dee midhaa laga rajaynayaa haweenkana ubad iyo awlaad baa laga rajaynayaa marka la beerto nisaa'ukum xarsun lakum faatuu xarsakum annaa shi'tum waxaa kaloo aayaadka ku sugan bacdu axkaami alxalf axkaamtii dhaarta wax ka mid ah allah waxau ihi walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum an tabaruu watataquu watuslixuu bayna annaas halkaa waxaa lagu tilmaamay dhaarta la dhaaranayo inaan laga dhigan wax ka manciya qofka oo ka hor joogsada khayr inuu sameeyo oo macnaha ruuxi inuu yidhaahda ma aha waan ka dhaartay khayrkaas oo samayn maayo dhaartu inay maanic khayrka kaa manciyo noqoto ma bannaana haddaad shay khayra ka dhaaratana khayrka samee dhaartana ka kafaaro gudo siduu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo aayaadka ku sugan xukmu liilaa'i min annisaa haweenkii in laga dhaarto axkaamta ku saabsan wax ka mid ah inuu ninkii kaba dhaarto haweenaydiisa inuu u dhowaado ama la mucaamaloodo u galmoodo liladiina yuuluuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati arbacati ashhurin fa in faawuu fa ina allaha gafuurun raxiim taana khulaasadeedu waxa weeye ninku hadduu haweenaydiisii uu ka dhaartay afar bilood iyo wax ka badan muddada ka yar dhibaato ma leh laakiin hadday afar bilood gaadho ama ka badato markay afar bilood gaadho laba khiyaar buu leeya oon mid saddexaad lahay inuu usoo noqdo haweenaydiisii uu la dhaqmo iyo inuu furuu bannaanka ka maro laakiin inay noqoto mucallaq ka laalaado oo aan lana dhaqmayn oon la haysanayn lana furin oy meel dhexe ku sugnaato wax bannaan ma aha hadduu sidaa samayn waayana qaadiga muslimka ayaa khasab kaga furaya hadduu la dhaqmi waayo waa halkay culimmadu ka qaataan haweenayda afar bilood ka badan in laga maqnaado ma aha waayo xaq bay leedahay iyo xuquuq waxay u timid mucaasharo iyo xaq inay hesho ma aha oo keliya dee guri iyo cunto iyo cabitaan marka haweenka yaryare inta la guursaday yurub iyo maraykan laga tegaya intaasoo sano la maqnaanaya hadhowna waxbaa dhacay la leeyahay dee dembiga ina kaale waayo inata yaree la guursaday laha xuquuq maaha inaad isaga tagta dee ama la joog ama kaxayso laakiin intaan mehersadaan iska maqnaanaya fasaad iyo foolxumo badan bay sababaysa waxaa kaloo aayaadkan alla uu kaga warramay bacdu axkaami alaaq yacni axkaamtii iyo ciddooyinkii iyo cidda tirsigii haweenka marka la furo wax ka mid ah waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaata quruu allah waxa uu tilmaamay haweenkii la furay inay ciddo tirsanayaan saddex caado ama saddex duhri oo quruuga waxaa la yidhaha waa min alalfaad almushtaraka oo duhriga iyo caadada labadaba waa ku dhacaa qur'igu markaa saddex caado ayay ku ciddo tirsanayaanoo ciddadoodu ku dhammaanaysaa ama saddex duhri oo dhiiggii ay ka daahirowday halaathata quruu waxaa laga soo reebayaa haweenka shan nooc oo ka mid ah oon iyagu saddex duhri iyo saddex dhiig midna aan tirsanayn waxaa ka mid ah haweenaydii markii la meheriyey iyadoon la taaban la furay wax cidaaba taa laguma leh isla markaasaa la guursan karaa waayo alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmuuminaati uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhun famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha haweenkaad guursateen haddaad furtaan idinkoon taaban ka hor macnaha iyadoon loo galmoon oo aanay kulmin ninkiiiyo naagtii ayaa ay kala tegeen meher uunbaa dhacay wax ciddaa laguma leh bartuu ku meheriyey wax yar kadibna hadduu ku furo saacad kadibna waxa weeyaan gayaankeedu iyo guurkeedu waa u fasaxan yahay waayo waxay ka ciddo tirsataaba dee ma dhicin ciddo laguma leh laakiin taa waxa ka duwan bikhilaafi almutawafaa canha zawjuha tii uu ka dhintay zawjkeedu oo isagoo imika mehersaday saacad kadib hadduu ka dhinto isagoon taaban ha taabta ama yuu taaban way ciddo tirsanaysaa ta laga dhintay laakiin ta aan ciddada lagu lahayn een waxba tirsanayni waa ta aan la furay lagama dhiman laakiin intuu mehersaday ayuu qabla almasiis furay maa calayha cidda tase laga dhintay way ciddo tirsanaysaa walow yuu taaban be waxaa kaloo laga soo reebayaa haweenkii uurka lahaa oo wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun iyaga ciddadoodu haddii laga dhintay iyo haddii la furayba waa intay ka umulayaan ha dhowaada ama ha dheeraado yani umilidda iyo wadcigu waxaa kaloo laga soo reebayaa tii sunna goyska ahayd ee caadadiyo dhiiggu ka go-ay ee gabowday iyo tii yaraydee aan caadaba helin iyaguna wallaahi yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna halaathatu ashhurin wallaahi lam yaxidna tii caadadu ka go-day iyo tii aan helinba dee iyaga ciddadoodu waa saddex biloode halaathatu quruu maaha addoontiina halaathatu quruu ma tirsanaysa waa bixaydatayni laba caado ayay ku ciddad baxaysaa oo ay tirsanaysaa aayaadka u dambeeya waxaa lagu tilmaamay bacdu axkaami aradaac wa wujuubu nafaqati almurdicati cala alab axkaamta naas nuujinta wax ka mid ah iyo nafaqada haweenaydii naaska nuujinaysay inay aabbaha ama waalidka saaran tahay ama ha noqoto taa naaska jaqsiinaysaa tii dhashay ama tu kale oo loo keeno loo soo ergistay inay nuujiso uun ha noqoto laakiin ridaaca xaq bay ugu yeelanaysaa masruuf iyo nafaqo allah waxa uhi subxaanah kutiba waxaa lagu faral yeelay calaykum korkiina alqitaalu dagaalkii ilaahay dartii loo dagaalamayaa korkiina lagu faral yeelay walxaal baa lagu faral yeelay huwa dagaalkaasi kurhun ay makruuhun mid la nacayo uu yahay oo lakum idinka uu idin yahay mid la nacayo waa karaaha abiiciya walaysat karaahatan sharciyatan aw kasabiya laakiin waa tii abiiciga ahayd ee bashar oo dhan ku beerayd waxay dhiba inuu dhibsado qofka oo ka damqado isagoo ogoloo raalli ka ah ilain salaadii waxaa laga yaabaa qiyaamkii dheeraa inaad ku daasho adoo raalli ka ah marka waa waxyaabaha dabciga dee qofka ku beeran laakiin isagoo sharci ahaan u ogoloon u diidanayn marka dagaalkii waxaa laydinku faral yeelay walxaal huwa dagaalkii kurhun ay makruuhun mid la nacayo uu yahay oo lakum idinka uu idin yahay mid la nacayo oo nafuhu ay dhibsanayaan dabeecad ahaan sharci ahaan iyagoo raalli uga ah oo raba wa casaa an takrahuu waxaa mudan tihiin inaad nacdaan shay aa shay inaad nacdaan baa mudan tihiin walxaal huwa shaygaasi khayrun uu khayr idin yahay lakum idinkoo idin khayr badan yahay wa casaa an tuxibbuu waxaa mudan tihiin inaad jeclaataan shay aa shay walxaal huwa shaygaasi sharun shar uu idin yahay lakum idinka wallaahu alle ayaa yaclamu og arrimaha cidhibtooda iyo raadkooda dambe iyo midhaha ka dhalanaya wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin cidhibta iyo cawaaqibta dambe ee umuurtu ay ku dambaynayso marka ibnu cabbaas waxau yidhi casaa min allaahi muujiba iminka oo kale waa tarajiya tawaquc yacni waxa la arkaa oo laga yaabaa inaa wax iska jeclaataan isagoon khayr ba idiin ahayn oo shar ah waxna aa iska karaahiyeysataan isagoo khayr idiin ah oo dheef iyo wanaag idinku jiro waa la arkaa weeyi laakiin xagga rabbi casaa markay gasho waa muujiba oo waxaa lagu macneeyaa waxa dhaboo xaqiiqo ah oo dhacaya allah waxa uhi yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nabi muxamedow can ishahri bishii bay ku weydiinayaan bishii alxaraami ee xurmada lahayd qitaalin bisha daatadeed iyo lafteeda kuma waraysanayaane qitaalin ka bedel dagaal bay ku weydiinayaan fiihi bishaa xurmada le dhexdeeda la dagaalamo marka waxaa la yidhaha bedelul ijtimaal oo bishu waxay koobsanayso dhexdeeda ah ama dhexdeeda dhacaya ayaa maqsuudka su-aashu uu yahay ee bisha lafteeda ma aha waa dagaalka dhexdeeda la dagaalamo marka waa bedelu ijtimaal yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nabi maxamedow can ishahri bishii alxaraami ee xurmada lahayd ka bedel qitaalin maqsuudka su-aashu hadda waa tan qitaalin dagaal bay ku weydiinayaan dagaalkaasoo fiihi bishaa xurmada leh dhexdeeda la dagaalamo bishaa dhexdiisa dagaalka la dagaalamo ayay ku su-aalayaan qul waxaa tidhaa nebi maxamedow qitaalun dagaal fiihi bishaa xurmada leh dhexdiisa la dagaalamaa kabiirun waa mid weyn oo dembi yar ma aha waa dembi weyn wasaddun jeedin dadka laga jeediyo can sabiiliillaah ilaahay jidkiisa dadka laga jeediyo iyo wa kufrun gaalnimo bihi ilaahay laga gaaloobo iyo walmasjid alxaraami wasaddun ta ku cadafo ay wasaddun cani ilmasjid alxaraami iyo jeedin dadka laga jeediyo masaajidkii xurmada lahaa iyo wa ikhraaju ahlihi ay ahli lmasjid alxaraam dadkii masaajidka xurmada leh ehelkiisa ahaa bixin laga bixiyo minhu masaajidkii xurmada lahaa laga bixiyo ayaa akbaru ka weyn cinda allah ilaahay agtiisa kaga weyn ay min alqitaali fii shahri alxaraam yacni bishaa xurmada leh dhexdeeda in la dagaalamo oo laydin laayo waxa ka weyn waxaa kale samaynaysaan aayadda sabab nusuulkeedu wuxuu ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam ciidan uu diro cabdillaahi ibnu jaxash uu haystay ayaa bishii waxa weeyaan jumaada alaakhira ama jumaada athaaniya aakhirkeeda maalintii u dambeysay soddonaad ayaa safar gaalaa ay la kulmeen dabeed waxay laayaan iyo waxay qafaashaan bay ka dhigeen waana maalin ka hor bisha rajab markaasaa mushrikiintii arrintaa muslimiinta ku ceebeeyeen oo waxay yidhaahdeen kowdii rajab ayay dagaal sameeyeen rajabna dee waa min alashhuri alxurum afartii bilood ee xurmada lahaa ayay ka mid tahay marka muslimiintu iyagu inay tahay jumaad al aakhira maalintii u dambeysay bay kula dagaalameen oo aanay rajab weli bilan gaaladiina waxay yidhaahdeen maye rajab baa bilato kowdii rajab oo shahrulxaraam ah ayaa nala dirirteen tii baa loogu jawaabay oo waxaa la leeyahay bil xurmale dhexdeeda in la dagaalamaa waa weyntaho ma yara waxase ka weyn gaalnimadiinna iyo dadkaad diinta ka fidnaynaysaan iyo ilaahay jidkii oo aad ka hor joogsateen dadka iyo masaajidkii xurmada lahaa oo dadkii ka saarteen oo ka hor joogsateen intaasoo dembiyoo samayseen ayaa ka weyn bil xurmale dhexdeed in la dagaalamo waalfitnatu akbaru min alqatli allah waxau idhi waalfitnatu gaalnimada iyo dadkoo diinta ah ka fidnaysaan ayaa akbaru ka weyn min alqatli dilka laydin dilayo bisha xurmada le dhexdeeda waxaa ka weyn gaalnimadiinna iyo fidnada dadka aad diinta ka fidnaynaysaan ee aada gaalaysiinaysaan walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan gaaladu yuqaatiluunakum inay idinla diriraan xataa yaruduukum ilaa idinka celiyaan can diinikum diintiina in istataacuu waa hadday awoodaan oo arrinkaa ay karaan waman yartadid waman qofka yartadid ka noqda minkum xaalu idinka idinka mid yahay can diinihi diintiisa ruuxa dib uga noqday ridooba oo fa yamut dhinta walxaal huwa kaafirun huwa isagu kaafirun uu gaal yahay fa ulaa'ika kuwaasi xabitat waa ay burtay acmaaluhum camaladoodu fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waa ku burtay waalaakhirati aakhiraba wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteeda weeye oo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwii ku waaraya weeye imaamu shaafici oo kale aayaddan waxa uu yidhi fayamut wa huwa kaafirun waa qayd wuxuu qeyd u yahay xubuut lcamal oo camalku inuu buruu baaba-oon waxba laga soo qaadin waxay ku qaydan tahay gaalnimada inuu ku dhintay qofkii ridoobay haddiise riddadii uu ka soo noqdoonu ku dhiman camalkiisii ma burin baa wuyidhi oo midhaha ka dhalanaya waxa weeyaan hadduu markii hore xajay oo uu ridoobay haddana uu dib diintii ugu soo noqday xajkaagii ku hore ku celi la odhan maayo laakiin maalig iyo aimo kale waxay yidhaahdeen kuma xidhna inuu ku dhinto ee kolba hadduu gaaloobay wax alla wixii camal horreeya waa buray oo waa baaba-ay marka xajkiisii hore waa inuu kusoo celiyo uma tirsanaa marka waa masale khilaafiya bayna alfuqahaa allah waxa uhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey waladiina kuwa haajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku jihaaday ulaa'ika kuwaasi yarjuuna waxay rajaynayaan raxmat allah ilaahay naxariistiisa ayay rajaynayaan wallaahu allana hafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxamedow can ilkhamri ay can xukmi alkhamri khamrada xukumkeeday ku weydiinayaan maaha daatadeede waa xukumkeeda sharci iyo walmaysiri khamaarka xukumkiisa ayay ku weydiinayaan qul waxaa tidhaa nebi maxamedow fiihimaa labadaa dhexdooda waxa ku sugan khamrada iyo khamaarka ismun dembi dembiga oo kabiirun weyn iyo wa manaaficu waxtaro ayaa ku sugan oo linnaasi dadka ugu sugan wa ismuhumaa dembigooda oo dhibkooda laga wado ayaa si akbaru ka weyn min nafcihimaa waxtarkooda wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa maxay bay yunfiquuna bixinayaan aayaddii hore waxaa lagu tilmaamay xoolaha la bixinayaa wuxuu yaho inuu xalaal noqdo xalaalun tayib iyo cidda la siinayo oo waalidiintii iyo aqrabiintii iyo dadkii baahnaa ah tanna waa su'aalun cani alqadri alladii yunfaq qadarka ama inta la bixinayo weeyaan su-aashanna wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa maxay bay yunfiquuna bixinayaan qul waxaad ku tidhaa alcafwa ay anfiquu bixiya alcafwa wixii dheeraad ka ah baahidiinna iyo xaajadiinna oo ruuxa xoolaha haya dee wixii naftiisa iyo ubadkiisa iyo ooridiisa ka soo hadha ayaa inuu bixiyaa u bannaan tahay laakiin wixii dadkii ay nafaqadoodu waajibka ku ahayd u baahan yihiin ee aan dhaafayn ama dheerayn dee inuu bixiyo ma aha ilaan kuwan hadduu dayaco waa dembaabayahay qul waxaad tidhaa nebi maxamedow alcafwa ay anfiqu alcafwa waxaad bixisaan waxa xaajadiinna ama baahidiinna ka dheeraadka ah kadalika yubayinu allah ay kamaa bayana lakum maa dukir sida alla idinku caddeeyey waxaa hore loo soo xusay sidaasoo kalea yubayinu allaahu ilaahay idinku caddaynayaa lakum idinka al aayaati aayaadka lacallakum tatafakkaruuna likay tatafakkaruu si aa uga fakartaan fi dunyaa ay fii amri dunyaa arrinka adduunya iyo waalaakhirati wa amri alaakhirati iyo arrinka aakhiraba wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nebi maxamedow cani lyataama agoomihii iyo xoolahooda waxa laga yeelayo qul waxaad ku tidhaahdaa islaaxun hagaajin lahum agoomaha xoolahooda loo hagaajiyo iyo xaalkoodaba ayaa khayrun wanaagsan oo khayr ah wa in tukhaaliduuhum haddaad agoontii dheehdaan macnaha haddaad masaariiftii iyo noloshii isku darsataan oo isku dhari noqotaan fa ikhwaanukum waa walaaladiin wallaahu allana yaclamu waa ogyahay almufsida ka wax fasahaadinaya ee xumaynaya min almuslixi ka wax hagaajinaya waa ka ogyahay rabbi ka marka wax la cunaya agoonta xoolahooda ku baabi'inaya inuu gardarro ku cuno doonaya iyo ka xaajo iyo wixii dantu keensatay mooyaane u daryeelaya labada ilaahay waa kala ogyahay walow shaaa allaahu alla haddii uu dooni lahaa la acnatakum mafcuulka ama mutacallaqa mashiicada waxaa laga fahmayaa jawaabka lowda oo la acnatakum waana icnaatakum walow shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa ay icnaatakum dhibaatayntiinna inuu idin dhibaateeyo alla hadduu dooni lahaa ma doonine la acnatakum waa idin dhibaatayn lahaa oo waxaa la ydinku dhibaatayn lahaa idinkoo xoolahooda haya oo rogrogaya oo ka shaqaynaya ayaa haddana laydin odhan lahaa far ha saarinoo ha u dhowaanina arrintaasina waa dhib laakiin ilaahay waxau uhi wa in tukhaaliduuhum fa ikhwaanukum wallahu yaclamu mufsida min almuslix waana raxmad laydin naxariistay waayo ina allaha alla casiizun waa kii qaalib ee adag xakiimun ee xikmad badan ee shay walba meeshiisa munaasabka adhiga aayaddanna waxay soo degtay markii dadka muslimiintu ay dhibsadeen xoolaha agoontii xoolahooda ku dhex jira ee badhkood xoolahoodii gaar ugu saareen ee dheri gaara ay u sameeyeen ee ay yidhaahdeen waxba ku darsan mayno iyagoo isla waad ku dembaabaysaan arrintaana dee xaraj iyo dhibaato badan ay ka dhalanaysay dabeed waxaa loo banneeyey dee haddii xoolahoodii iyo masaariiftii wixii inta la ysku darsado iyadoo loo daryeelayo oo loo rogrogayo oo loo hagaajinayo isku afna la noqdo xoolahoodana loo daryeelayo inaanay arrintaasi wax dembiya lahayn oo ay bannaan tahay alla waxau idhi walaa tankixuu ha guursanina almushrikaati haweenkii mushrikaadka ah xataa yu'minna ilaa ay rumaynayaan wala amatun addoon addoonta oo mu'minatun mu'minad ah ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikatin ay min xuratin mushrika mid xora oo mushrikada mid addoon oo mu'minada ayaa ka wanaagsan walow acjabatkum haba idin cajabgeliso tan xorta ah ee mushrikadda ah quruxdeediyo xoolaheeda aada laba dhacdaane addoontaa mu'minadda ah ayaa tan xorta ee mushrikadda ah ka khayr badan walaa tunkixuu ha u guurinina almushrikiina raggii gaalada ee mushrikiinta ahaa ay banaatakum mafcuulkii labaad ee ankaxada ayaa lasoo qadarayaa oo haweenkiina gaaladii ha u guurinina xataa yuuminuu ilaa ay ka rumaynayaan walacabdun addoon addoonka oo mu'minun mu'min ah ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikin ay min xurin mushrikin mid xora oo mushriga waxaa ka khayr badan addoon mu'min ah walow acjabakum kaa xortee mushriga ah haba idin cajabiyo quruxdiisiyo xoolihiisuye allah waxau idhi ulaa'ika kuwaasi yadcuuna waxay ugu yeedhayaan dadka ila naari naarta maxaa laydinku diiday guurkooda waayo naar bay dadka ugu baaqayaan wallaahu allana yadcuu waxaa ugu baaqayaa dadka ila aljannati jannada iyo walmakfirati dembi dhaafka oo biidnih ilaahay oggolaanshihiisa iyo idankiisa ayuu idinku baaqayaa waa asbaabtii laydinku jannayn lahaa laydinkuna dembi dhaafi lahaa inaad samaysaan baa allaydinku baaqayaa wayubayinu waa caddaynayaa alle aayaati aayaadkiisa linnaasi dadka ayuu caddaynayaa oo lacallahum yatadakkaruuna likay yatadakkaruu si ay u waantoobaan oo wax u qaataan walaa tunkixuu waa amrun liwliyaa'i alumuur waxaa lagu amrayaa dadka dumarka xilkooda hayee weliga u ah halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa in waxa weeyaan nikaaxii gabadhu aan u guntamayn ilaa biidni waliyiha waayo waa la guurinayaa ee iyadu ma guursan karto amarkeeda iyo taladeeda waa la hayaa dee haweenayda an iyadu amarkeeda mulkiini amarka ummadda muslimiintana ma mulkiyi karto oo waxba kursi iyo siyaasad inay u hanqaltaagto tii nafteedaanay mulkiin oo la odhanayaa odayga bixi tu arrin arrin kaloo ka caamsanna ma mulkiyi karto oo laa nikaaxa ilaa biweliyin baa nabiguna yidhi sala allahu calayhi wasalam nikaax ma jiro ilaa weliga idankiisa mooye wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nabi maxamed ow cani ilmaxiidi waa master mimiyo bimacna alxayd yacni xaydka xukumkiisa ay can xukmilma can xukmi alxayd caadada dhiigga caadada xukumkiisay ku weydiinayaan waxaa kaloo lagu macnayn karaa waxa weeyaan darfu makaan miimiyaho yacni ay can makaani alxayd meeshii caadada xukumkeeda xaaladda caadada waxaa kaloo lagu macnayn karaa can zamani alxayd wakhtigii caadada xukumka ay qaadanaysa caadadu ayay ku weydiinayaan wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nabi maxamed ow cani ilmaxiidi yacni haaliban inta badan qur'aanka wayas'aluunaka qul unbaa ka dambaysa oo idinka arkaya aayaddii waidaa sa'alaka cibaadii ayna soo martay mooyaane oo lagu ishaarayey dee cibaadada iyo ducadu in laa waasitata bayna alcabdi wa rabbih wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nabi maxamed ow cani ilmaxiidi ay can xukmi alxaydi caadada xukumkeedii bay ku weydiinayaan qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow huwa xaydkaasi adan dhibaato weeyi oo macnaha waa dhib iyo qurhun waana najaaso markaa isaga iyo maxalkuu ka soo baxayaba wakhtigiisa la yska dhowrayo weeyi qul waxaad tidhaahdaa huwa xaydkaasi adan dhibaato weeyi ee factasiluu ka dheeraada annisaa'a ay wad'a annisaa'i haweenka gelmadooda ka dheeraada filmaxiidi ay fii zamani alxayd xilliga xaydka oo waxaynu u soo qadarray mudaafka waa calaa xadfi mudaafeh waayo haweenka daatadooda iyo laftooda lagama dheeraanayo lamana karantinimaynayo eh waxaa laga dheeraanayaa waa in loo galmoodo uun mucaamaladii kale waa furan tahay galmo uunbaa la diiday xaaladaas walaa taqrabuuhunna haweenkii ha u dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay daahir noqonayaan fa idaa tataharna marka ay tahaaro qaataan fa'tuuhunna haweenkii u taga min xaysu amarakum allah halka ilaahay idin amray uga taga yacni ha ka tallaabsanine halkaa uga taga waayo ina allaha alla yuxibu waa jeceliyay attawaabiina kuwa noqodka badan lee alla u toobadkeena wa yuxibu waa jeceliyay rabbi almutatahiriina kuwa isdaahiriya nisaa'ukum haweenkiinnu xarsun beer bay idin yihiin lakum idinka ee faatuu u taga xarsakum beertiinna annaa shi'tum ay kayfa shi'tum si alla siaa sidaa doontaan ugu taga yacni qaab alla qaabkaa doontaan ugu taga oo waqadimuu u hormariya lianfusikum nafihiinana ay khayra wanaag iyo khayr naftiinna u hormariya ama waa tasmiyadii iyo ducadii qabla aljimaac bisinka iyo ducadii soo aroortay qabla aljimaac hormarsada oo bismi illaahi allahuma janibna shayطaana wajanib shayطaana mima razaqtana waataquu llaha allana ka baqa oo waclamuu ogaada annakum idinku mulaaquuhu alla inaad la kulmaysaan oo wabashir ilmu'miniina mu'miniintana ugu bushaareeya wanaag iyo khayr oo dhan halkan waxaa lagu tilmaamay haweenkii xaalatul xayd in laga dheeraanayo horta dheeraanshahaasi si aynu tilmaanay waa galmada uun waayo nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi isnacuu kulla shayin ila nikaax wax walba sameeya galmo mooyaane marka yacni taataabashadii mubaasharadii tamatucii guud waa bannaan yahay laakiin jimaacii uunbaa xaaraan ah xaalatul xayd nimanka yahuud la yidhaahdo caado waxa u ahaa haweenaydu markay xaydo way karantinimayn jireen way dayrin jireen oo waa durkin jireen meel lamay geli jirin waxna lamay cuni jirin manay taaban jirin marka innaka shareecadeennu taa waa ka duwanta oo nebigu waxau yidhi wax walba sameeya galmo mooyaane wixii kaleba idiin bannaan waxaa lagu xidhay haddaba marka loo dhowaanayo ama galmadii la xarimay marka la samaynayaa laba sharday ku xidhan tahay xataa yadhurna fa idaa tataharna adduhru waatatahur culimmadu waxay yidhahdeen xataa yadhurna waa adduhruyo waa inqitaacu dami dhiiggii inuu go-o waa kow fa idaa tataharnana waa atatahuro waa inay ka maydhato labadaasi markay kulmaan dhiiggii oo go-ay iyo iyadoo ka maydhatay waa kuu bannaantae u tag macnuhu waa sidaa waxaa kaloo laynoo tilmaamay haweenku inay beer inoo yihiin beertiina aynu ugu tagno annaa shi'tum si alla sidaa doontaan halkan annaa waxaa la yidhi waa cumuumun fi lkayfiyati laa fi lmakaani walmaxal waxay caam ku tahay sifada iyo qaabkaad haweenaydaada ugu tegayso laakiin caam kuma aha goobta iyo maxalkaad uga tegayso taa caam kuma aha oo halka looga tegayaa waa maxallul xarhi waa meesha la beeranayo halka la beertaana waa halka ilmuhu ka soo baxo marka makaankaasi caam maahe waa khaas oo halkaa keliya ayaa looga tegi karaa fa'tuu xarhakum laakiin annaa shi'tum waxa weeye sifada iyo qaabkaad ugu tegayso jiif iyo joog sii jeed iyo soo jeed sidaa doonta samee laakiin maxalku waa hal meel halkaa ha ka gudbin oo ha ka tallaabsan waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi aqbil wa adbir wattaqi dubura waalxayda sii jeed iyo soo jeed sidaa doonta ugu tag laakiin dabada iyo caadada labadaa iska dhowro iska ilaali labadaa shay unbaa muxaram ah laakiin sifada iyo qaabka kale sii jeeda ama soo jeeda ama sidaa doonta ka dhig nimanka haddaba yahuud waxaa kaloo dhaqan u ahayd oo aayaddani kusoo degtay waxay odhan jireen ninku markuu xaaskiisa u tago iyadoo sii jeeda iyadoo maxalku hadda uu yahay uun halkii laga beeranayay weladka uu ka soo baxayay laakiin soo jeedan ay ahayna sii jeed ay tahay ilmaha dhashaa wuxuu dhashaa iyadoo indhihiisu kala jeedaan ama uu cawaran yahay saasay odhan jireen tiibaa markaa waxaa lagu yidhi faatuu xarhakum annaa shi'tum waxaa yahuudi ay tidhi waxba kama jiraane sii jeed iyo soo jeed sidaa doontaan sameeya wax dhibaatiina kuma jirto idaa kaana almaxallu maxalla alxarhi marka goobtu ay tahay halkii beerashada ee ilmaha oo keliya sifada iyo qaabku way kuu furan tahay yuxibu lmutatahiriin alطahaara alxisiya walmacnawiya waa koobsanaysaa oo tii xisiga ahayd najaasaadkii qurunkii wixii xumaa iyo tii macnawiga ahayd ee kufri iyo xumaan iyo dunuub intaba waa iska dahirayaan allah waxa u ihi walaa tajcalu llaha allaha ka yeelina ay ilxalifa billaah ayaa loo jeedaa waa calaa xadfi mudaaf ilaahay dhaartaad ku dhaaranaysaan ha ka dhiganin oo ha ka yeelina curdatan ay maanican mid idiin diidaya liaymaanikum liajli aymaanikum dhaaraha aad dhaaranaysaan darteed dhaartii ha ka yeelina mid idinka mancido idiin diida an tabaruu inaad samafashaan oo watataquu alla ka baqataan oo watuslixuu heshiisiisaan baynannaasi dadka dhexdooda wallaahu allana samiicun kii maqal badan weeyaan caliimun ee ogaal badan macnaha waxaa la leeyahay ha odhanin wallaahi inaanan dee tukanayn oo kale waa tusaaluune yacnii khayrka ha ka dhaaranin oo hedhowna ha odhanina dee inaan tukado ama khayr sameeyo waxa ii diidasa waan ka dhaartay taasi ma bannaana oo haddiiba aad ka dhaaratay wanaaggii maxaa kuu bannaan inaad wanaaggiina samayso dhaartiina si aanad u dembaabin aad ka kafaara gudato oo nebigu waxau ihi sala allahu calayhi wasalam man xalafa calaa yamiinin uma ra'aa khayran minha falyukafir can yamiinihi walyaati aladii huwa khayr ninka intuu dhaar ku dhaarto wuxuu ku dhaartay wax ka khayr badan arka kaa khayrka badan ha la yimaado dhaartiisii horena ha ka kafaara guto laakiin haddaad tidhaahdo wallaahi inaanan xigtadayda xidhiidhinay hadhowna aad tidhaahdo waanigii dhaarto ma xidhiidhinaya qaraabada dee lagugu garaabi maayo waa gaf xidhiidhi dhaartana ka kafaara gudo weeyaan macnuhu yaanay dhaartu noqon mid khayrka kuu diida sababaanay kuugu noqon laa yuwaakhidukum allaahu ilaahay idinku qaban maayo billagwi lagwiga fii aymaanikum dhaarihiinna dhexdiisa xaal uu ku sugnaaday lagwigu waa dhaarta aan loo kasayn ama loo qasdayn ee carabka ama afkaaga kusoo dhacaysa eed isaga dhawaaqayso qasad iyo niyo la-aan ayaa laqwulyamiin la yidhaah marka dhaartaa laqwiga alla idinku qaban maayo kafaarana ka waajibi mayso walaakin ha yeeshee yuwaakhidukum alla wuxuu idinku qabanayaa bimaakii kasabad ay kasbatay quluubuhum qalbiyadiinu ay qasadathu min alaymaani idaa xalaftum sida jalaalaynku uu soo qadarayo macnaha dhaaraha aad u qasadaaneed niyeysataan taasaa haddaa oofin weydaan oo aad yacni waxa weeyaan waxaad ku dhaarateen aad samayn weydaan taasaa laydin qabanayaa haddaydaan ka kafaaro gudan wallaahu allana kafuurun kii dembi dhaafis badan weeyaan xaliimun ee dulqaad badan cayshoo kale waxay ahayd laquwlyamiinku waxa weeye qowlu rajuli laa wallaahi wa balaa wallah yacni ninka isagoo sheekaynaya iska odhanaya maya wallaahi sidaa ma aha haa wallaahi waa caynkaa arrinku isagoon uba qasday oo dadka qaarkood baa markay sheekaynayaan haa wallaahi iyo maya wallaahi ay caado u tahay isagoon uba qastayn oon dhaarba niyoon kaasaa la yidhaha laqwulyamiin kafaarana kama waajibto alla waxau ihi liladiina kuwii waxa u sugnaaday yuuluuna ka dhaaranaya min nisaa'ihim ay min wai nisaaihi min min wai nisaa'ihim haweenkooda galmadooda kuwii ka dhaaranayay dhaar ku mariyey inaanay u dhowaan waxaa u sugnaaday oo u bannaan tarabusu arbacati ashhurin bila afara sugidood baa u sugan fa in faa-uu haddaba hadday soo noqdaan afartaa bilood dabadeed oo reerahoodii ay reeraystaan fa ina allaha alla kafuurun kii dembi dhaafis badan weeyaan raxiimun ee addoommadiisa u naxariisanayo oo waxay gafgaleenna waa laga dhaafayaa waana xaasaskoodii oo xalaal bay u yihiin kol hadday dib ugu noqdeen wa in cazamuu talaaqa ay wa in cazamuu cala atalaaq hadday goostaan furiinkiina ey falyuuqicuuhu dee ha ridaanoo markaa ha furaan waayo fa ina allaha alla samiicunkii maqal badan weeye caliimun ee u ogaal badan addoommadiisu waxay samaynayaan waataynu hore u soo tilmaannayoo kol haddii ninku uu reerkiisa ka dhaarto inaanu u dhowaan fursad waxa uu leeyahay afar bilood afarta bilood markay dhammaadaan waxa uu khiyaar yacni la dooransiinayaa bayna alfaya waatatliiq inuu u soo noqdo reerkiisii oo fa in faa-uu fa ina allaha kafuurun raxiim markaa way dhammaatay arrintaas iyo inuu furo ama xaakimku khasab kaga furo laakiin afar bilood wixii ka dambeeya haweenaydu qof mucallaq ah oo bannaan ka laalaadoon lana qabin lana furin ma noqon karto dee xaqiidaa la dhowraya allah waxau uhi waalmuطallaqaatu haweenkii la furay yatarabasna waxay sugayaan waa khabarun yani khabariyatun lafdan wa inshaa'iyatun macnan oo fulinta ay wixii la faray fulinayaan baa laga cabiray sidii waxay sameeyeenba laakiin waxaa loo jeedaa ha sameeyaan marka allah waxau uhi waalmuطallaqaatu haweenkii la furay yatarabasna ay liyatarabasna ha sugaan bianfusihinna nafahoodii oo ha ciddo tirsadaan halaathata quruu'in saddex caado ama saddex tuhuri ha sugaan oo ha ciddo tirsadaan walaa yaxilu xalaalu maaha lahunna iyaga an yaktumna inay qariyaan maakii khalaqa allaahu alla ku abuuray fii arxaamihinna ilmo galeennadooda dhexdooda oo ilmaha uurkooda ku jira inay qariyaan maahe waa inay qeexaan oo ay muujiyaan wixii alla ku beeray beerkooda waa in kunna hadday ahaadeen yu'minna kuwa rumaynaya billaahi alle iyo walyowmi maalinta alaakhiri ee u dambaysa wa bucuulatuhunna raggoodii qabay ayaana axaqu xaq ula biraddihinna celintooda ay soo ceshanayaan fii daalika ay fii muddati tarabusi yacni muddadaa saddexda tuhri ama caaday sugayaan yacni waa saddex waa muddadaa ciddada ay ku dhex jiraan ee ciddadu aanay weli dhammaan dhexdeeda raggooda xaqule inay soo ceshadaan jalaaluddiin asuyuuti wuxuu odhanayaa axaqu afcalu tafdiilku laysa fii baabihi waayo axaqiyada cid la wadaaga soon isaga ahayni zawjkii ma jiro cid kaloo la leeyahay xaq bay leedahay laakiin isagaa ka xaq badan ma jirto waayo haweenayda mar haddii talaaqeedu uu rajci yahay ninkeedunbaa ku xaq leh ku kale ma soo agmari karo intaana ciddadu dhammaan sidaa darteed si aan mushaarako looga fahmin ilaa afcalu tafdiilku waa maa dalla cala almushaarakati waziyaade afcalu tafdiili laysa fii baabihi markaa kaga xaqnimo badan ha odhan isagaa ku xaq le dheh oo aslulficil unbuu faa'iideyn mar haddaan tafdiilkii laga macnaynin wa bucuulatuhunna raggoodii hore ee qabay ayaa axaqu ku xaq leh biraddihinna soo celintooda haweenkooda ay soo ceshadaan fii daalika ciddada dhexdeeda intaanay dhammaan kol hadday dhammaato dee raggaylen kama xige in araaduu waa haddii ay raggu doonaan islaaxan hagaajin maaha inuu usoo ceshanayo aad dhibti waa hagaajin iyo wanaag hadduu usoo ceshanayo waa halkay fuqahada qaarkood kala baxeen rajcaduba u ansixi mayso hadduu isleeyahay ku dulmi oo aanu daacad ka ahayn waase mas'ala khilaafiya walahunna waxaa u sugan haweenka midlu ladii kii wax la mida calayhinna haweenka korkooda saaraa ee xuquuq ahaa bilmacruufi wanaag ayaana xuquuqdaasi ugu sugnaatay sida wanaaggeeda la yaqaano ee curfigiiyo caadada ah walirijaali raggiina waxaa ugu sugan calayhinna haweenka korkooda darajatan dheeraad oo qawaamadii iyo taacadii ah alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bimaa fadala allahu bihi bacdahum calaa bacd wa bimaa anfaquu min amwaalihim marka amarka raggaa leh taacada in la ateeco waajibnimadeeda raggaa leh dheeraadka allaa siiyey waayo meherka iyo masruufka intaba raggaa lagu waajibiye dee dumarka laguma waajibin xaq dheeraada sidaasay ku yeesheen walirijaali raggiiba waxaa ugu sugan calayhina haweenka korkooda darajatun dheeraad baa ugu sugan oo qawaamadii maamulka iyo taacada wujuubkeedii ah wallaahu allana casiizun kii adag ee qaaliba weeye xakiimunee xikmad badan alla waxau idhi aalaaqu ay alaaqu rajci waa alaaqii haweenayda la soo ceshan karayey maaha kii baa-inka ahaaye marataani laba goor weeye oo macnaha ninku haweenaydiisa wuxuu soo ceshan karaa marka uu furo waa soo ceshan karaa haddana marka labaadee uu furo waa soo ceshan karaa ciddadu intaanay dhammaan mar saddexaad hadduu furo waa ka fogaato waa khalaas ilaa nin kale ay soo marto alla waxau ihi markaa aalaaqu marataani alaaqa la soo ceshan karee rajcigu waa laba goor waa meelahay culimmadu ka qaateen dee rajcigii inuu noqdo inuu alaaqi noqdo maratan bacda mara oon mar la israacin waa masale khilaafiya laakiin dee culimmada le isma raaci karo meelahay ka istimbaataan marataanidana ka mid ah oo talqataan lama odhane marataani waxaa laga fahmayaa ee maratan bacda mara fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan ay falwaajibu waajibku waxa uu yahay talaaqa rajciga ah intaanay ciddadiisu dhammaan waxa waajiba imsaakun haysasho bimacruufin wanaag lagu haysto gabadhii oo macnaha dee ciddadii intaanay dhammaan la soo ceshadaa loo jeeda aw tasriixun ama sii dayn biixsaanin wanaag lagu sii daayo waxba aan la soo ceshanee ciddadii intay iska dhammaanayso la yska daayo oo faraha laga qaado la ysaga tago walaa yaxilu xalaal idin maaha lakum idinka raggiyo an ta'khuduu inaad ka qaadataan mimaa kii xaggiisa aataytumuuhunna haweenka aa siiseen shay a waxba meherkii iyo maalka aa siiseen inaad wax ka qaadataan idinma bannaana ilaa an yakhaafaa labadii isqaba inay ka baqaan mooyaane allaa yuqiimaa inaanay oogi karayn xuduud allaahi ilaahay xuduuddiisii inay macnaha ka baqaan inaanay wada dhaqmi karayn oo xuduuddii alle aanay oogi karayn taa inay ka baqaan mooyaane fa in khiftum haddii aad ka baqataan allaa yuqiimaa labadaa isqabaa inaanay oogi karayn xuduudallaahi ilaahay xuduuddiisii waxabay arkeen dad wada dhaqmi kara oo wada joogi kara oo xuquuqday isku lahaayeen isu gudi kara inaanay ahayn taa haddaa ka baqdaan falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma saara fii maa wixii iftadad ay isku furatay haweenaydu bihi maaga oo macnaha haweenaydii waa khulucii inay dalqadeedii iyadu iibsato oo meherkii iyo maalkii la siiyey ay isku furato si ay waxa weeyaan dee ninka uga furanto ay bannaanka uga marto inay xoolaheedii isku furato iyadu khuluca samayso waa marka naca iyo diidmadu xaggeeda uu ka yimaadee iyaduna xoolaha ay isku furatay kuma dembaabayso ninkuna xoolaha uu qaatay si uu u furo kuma dembaabayo waa khulucii weeyi tilka taasi baa la yidhi xuduudullah waa xuduuddii ilaahay falaa tactaduuha ka gudbina waman axadka yatacadda ka gudba xuduud allahi ilaahay xuduuddiisa fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa addaalimuuna kuwa daalimiintae dulmiga falay waa kuwa fa in tallaqahaa hadduu haweenaydiisii ninkii furo ay bacda almaratayni ilaa adalaaqu marataani baa inoo soo hormartay labadii goor dabadood hadduu furo macnaha mar saddexaad falaa taxilu haweenaydii xalaalumaha lahu isaga min bacdu ay min bacdi almaratayn labadaa dalqadood dabadood mar hadduu dalaaqii saddexaad furay fa in tallaqahaa haddii uu haweenaydii furo labadii hore dabadood oo middii saddexaad ah falaa taxilu xalaal uma aha lahu isaga min bacdu dabadeed macnaha ay min bacdi dalqati athaalitha tan saddexaad ee uu furay dabadeed xalaal dambe uma aha xataa tankixa ilaahay haweenaydii soo guursata zawjan nin hayrahu aan isaga ahayn fa in tallaqahaa ninkii kalay guursatay hadduu soo furo iyagoo iyagu ikhtiyaarkooda isku nacay ee aanu ahayn dee ataysulmustacaar orgigii lasoo ergistay aanu ahayn waayo taysulmustacaarka waxaa loo yaqaanaa ka muxallilkaa ee xalaaleeyaha oo labadii ay saddexdu ka dhammaataan nin u tegaya waxaa lagu heshiinayaa habeen ama laba soo qabo hayay xalaalowdo waxba taa kuma xalaaloobaan lacnad ilaahay baana ka dhalanaysa waxaana lagu magacaabaa kaa ataysulmustacaar waa orgi lasoo ergistay iyo xoolaha loo keenayo oo kale markaa fa in tallaqahaa haddii uu furo ninkan dambey guursatay oo iyagu sidooda iskood u kala tagaan iyagoo weliba kulmay oo isu galmooday yacni waa kii nebigu ku qayday laa xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki waa inay galma dhacdo fa in tallaqahaa haddii uu ninkii kala furo falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma aha nin labadii saddexda markii hore ku kala tegay an yataraajaca inay dib isugu noqdaan in danna hadday u maleeyaan an yuqiimaa inay oogi karayaan xuduud allah ilaahay xuduuddiisa hadday is yidhaahdaan waa waaye aragteenoo maanta waa wada dhaqmi kartaan dib waa isugu laaban karaan wa tilka taasi xuduudullah ilaahay xadadkuu dhigay weeyaanoo yubayinuhaa waa caddaynayaa rabbi oo liqowmin qola ayuu caddaynayaa kuwaasoo yaclamuuna wax kala garanaya oo cilmi leh waidaa tallaqtum markaad furtaan annisaa'a haweenkii markaad furtaan oo fa balaqna ay gaadhaan ajalahunna ay ajala ciddatihinna ciddadooda muddadii loo asteeyey ay gaadhaan halkan jumhuurulculamaa waxay yidhaahdeen fa balaqna waxaa looga jeedaa ay qaarabna buluuqa ajalihinna marka ay u dhowaadaan gaadhitaanka muddadii loo asteeyey ciddadbaxa ilaa hadday ciddadii dhammaato ma taallo meesha faamsikuuhunna bimacruufin aw sarixuuhunna bimacruuf dadkaba markaa kama xigee waa inay meher cusub iyo idan cusub ugu soo noqotaa kol hadday ciddad baxday marka muraadku ma aha inay ciddadii dhammaatee waa inay ku dhowaato oonay weli dhammaan waa muqaaraba wa idaa tallaqtum markaad furtaan annisaa haweenkii oo fa balaqna ay qaarabna fa balaqna ajalahunna ay qaarabna buluuqa ajalihinna oo dabeed ay ku dhowaadaan gaadhistay gaadhi lahaayeen muddadii waxa weeyaan loo asteeyey ciddadooda marka fa amsikuuhunna haysta bimacruufin wanaag ku haysta oo soo ceshada aw sarrixuuhunna ama kusii daaya bimacruufin wanaag oo iska daaya ha dhammaatee walaa tumsikuuhunna ha u haysanina haweenka diraaran liajli diraar dhibis aa dhibaysaan darteed ha u haysanina litactaduu si aa ugu xadgudubtaan waman qofka yafcal sameeya daalika cudwaanka iyo xadgudubka faqad dalama alla ilahi dhab ahaan buu u dulmiyey nafsahu naftiisa oo cuquubada ka dhalata isagay ku dhacaysaa walaa tattakhiduu ha ka yeelanin aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa husuwaa dheeldheel ama mahsuwan bihaa kuwa lagu dheeldheelaha ka dhiganina wadkuruu xusa nicmat allah ay incaam allah waa master bimacna alincaam marka nicmat allah sidaa darteed jaara majruurku incaamku ku tacalluqaya wadkuruu xusa oo ka mahadnaqa weeyaan macnaha qalban wa qaalaban nicmatallaahi ay incaam allaah nicmayntiisa ilaahay idiin nicmeeyey calaykum korkiina uu idiin nicmeeyey xusa iyo wamaa kii xusa ansala uu ku soo dejiyey calaykum korkiina oo min alkitaabi kitaabka haya walxikmati sunnada oo ku dhaqma nicmadana ka mahadnaqa kitaabkiiyo sunnadana ku dhaqma yacidukum waa idin waaninayaa rabbi oo bihi madkuurka uu soo sheega alla idinku waaninayaa inaa xustaan incaamka iyo kitaabka iyo sunnadaba wattaqu llah ilaahay ka baqo waclamu ogaada ana allaha in alle bikulli shayin shay walba caliimun kii u cilmi badan ee u ogaal badan uu yahay waidaa allaqtum markaad furtaan annisaa'a haweenkii oo fa balaqna ay gaadhaan ajalahunna aayaddan iyo aayaddii hore waa kala duwan yihiin tii hore ilain alaaq rajci oo la soo ceshanayo ahaaye waxaynu nidhi ay qaarabna buluuqa ajalihinna waa markay ku dhowaadaan dhammaadka eenay weli ciddadu dhammaan ilan waa soo celintiye tanise waa calaa xaqiiqatihaa oo mudaaf loo soo qadari maayo ciddadii baa dhammaatay markaa weli cusub iyo yacni idan cusub oo weligii laga qaato iyo meher cusub baa loo baahanayaa oo ciddadii baa dhammaatay markaa sideedaas ayaa lagu dareerinayaa oo loo soo qadari maayo muqaarabadii allah waxa u ihi waidaa allaqtum markaad furtaan annisaa haweenkii oo fa balaqna dabeed ay gaadhaan ajalahunna ay ajala ciddatihinna ciddaday tiirsanayeen muddadeedii ay gaadhaan oo ciddadoodii dhammaato markaa waxaa la yidhaha waa baa-ina suqra meher cusub mooye si kale kuma soo noqon karto falaa tacduluuhunna awliyaau lumuurkii waa waalidkii xilka hayaa lala hadlayaaye falaa tacduluuhunna haweenkaa hawdiidina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna raggoodii marka horeba ay isqabeen idaa taraadaw hadday isaga raalli noqdaan baynahum iyaga dhexdoodu ninkii iyo haweenaydiisii bilmacruufi wanaag hadday isaga raalli noqdaan idinku ha isu diidinaysu guuriya allah waxa uhi daalika xukumkaas ayaa yuucadu lagu waaninayaa bihi xukumka man qofka kaana ahaaday huwa manku minkum xaalu idinka idinka mid yahay yuuminu kii rumaynaya billaahi alle iyo walyowmi maalinta alaakhira ee dambe daalikum xukumkiinaa lasoo sheegay oo cadamu lcadli inaan la diidin ee wilaayadii la siiyo ah macnaha in la idmo oo weligii aan u diidin inatiisii inuu guuriyo diidma la-aantaas oo in la oggolaado ah ayaa askaa idiin wanaag badan lakum idinkoo wa adharu idiin tahaaro badan wallaahu allana yaclamu waa ogyahay xaqaa'iqa arrimaha iyo waxay ku dambaynayaan wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin markaa soomaalidu maxay odhan jirtay walaashaa iskuma hubtida seediga haysa seegina sameehayn macnaha qisadu waxa weeyaan laba qof oo isqabi jiray oo kala tegay laakiin ciddadiina ay dhammaatay ayaa la leeyahay iyagii hadday dib u soo heshiiyaan ha odhan ma ninka walaashay furay ee ciddadii ay dhammaatay wallahi inaanan ku siinayn halkan waxaa sabab nusuulka lagu soo arooriyaa qisadii macqil ibnu yasaar oo waxaa la yidhi saxaabigii macqil ibnu yasaar ayaa walaashii nin u guuriyey dabeed ninkii waa furay ilaa ciddadii ay dhammaatay ninkiibaa macqil u yimid wuxuu ihi macqilow ii guuri walaasha ah markaasuu yidhi wallaahi laa usawijuka iyaaha wallahi inaanan kuu guurinayn waan ku sharfay waan ku karaameeyey markaasaa intaad furtay weliba aada sugtay intay ciddadu dhammaanaysay saad imika ayay imanaysaa markaasay soo degtay falaa tacduluuhunna waidaa allaqtum annisaa fabalaqna ajalahunna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahun waxaa kaloo aayaddan loo daliishanayaa ishtiraatu lwaliyi xataa fi thayib xataa carmalidii la soo guursaday ee aan bikrada ahayn weliga in loo shardiyayo ilan waa isku mid un imika ninkan la leeyahay ha u diidin horeba ha u qabo laakiin maanta dadku uula simanya oo isaga iyo qofka kale labaduba idan bay u baahan yihin marka sida saxiixa ah inanta bikrada ah iyo tacarmalida ah isku sibaa loo baahan yahay labadaba weligoodu inuu bixiyo oo carmalidu nafteeda ma guurin karto ee weligeedaa guurinaya waayo dee macqil lama doonteenba aayaadkana kama hadleenbe dee iyadaa isguurin lahay ilan guur hore waa soo martay oo maaha bikree marka falaa tacduluuhunna waxay tilmaamaysaa weli weligu isagaa xilkii haya xataa haddii walaashii carmali tahay allah waxau ihi waalwaalidaatu hooyooyinkii wax dhalay yurdicna kuwii wax dhalay yurdicna waa nuujinayaan awlaadahunna ubadkoogii halkanna waa khabariyatun lafdan wainshaaiyatun macnan ay liyurdicna ha nuujiyeen baa looga jeedaa hooyooyinkii wax dhalay awlaadahunna ubadkoogii naaska ha nuujiyaan waa xaqu ku leeyahay xawlayni laba sannadood ha nuujiyaan naaska labada sannadood oo kaamilayni dhammaystiran liman araada waa khabar mubtadihiisii maxduuf yahaye daalika arrinkaa la soo sheegay oo laba sannadood oo dhammaystiran in naaska ilmaha la jaqsiiyo ah liman mid buu u sugnaaday kaasoo araada doona huwa manku an yutima inuu dhammaystiro alradaacata naas nuujinta waxaa laga qaadanayaa waajib maahee waa ruuxii doona oo labada sano in la dhammaystiraa waajib lagu dambaabayo haddii laga taga maaha bilowga ugu horeeya unbaa culimmadu ku tilmaameen dambarka u horeeya inay hooyadu ilmaha naaska jaqsiisaa waajib bay ku tahay waayo sida haalibkaa ilmuhu la-aantii maba noolaado dambarkaa iyo caanaha ugu horeeya laakiin wixii ka dambeeya waajib ma aha oo iyadu gebigeedaba intay iska daysaa haweenay kale loo soo waxa weeyaan mushqaayad loogu keeni karaa allah waxau uhi wacala almawluudi lahu kii wax loo dhalay waa aabbihiie korkiisa waxa ku waajibay risquhunna hooyooyinka arsaaqadoodii iyo masruufkoodii iyo wa kiswatuhunna hugoodii aabbihii waxa ku waajibay masruufkoodii iyo mariinkoodiiba hooyooyinka ilmaha u dhalay bilmacruufi waxaana xaqaasi aabbaha ku saaran yahay bilmacruufi wanaag iyo ixsaan oo sida macruufkee la yaqaano isagoo kale wixii ku waajibee uu bixin lahaa waa inuu bixiyo oo dee ninkii waxhaystana waxba macruufa inuu bixiyo kii gacantiisu gaaban tahayna wuxuu karayu bixin almacruufu curfan kalmashruudi shardan waalcurfu muxakamun laa tukallafu la dhibi maayo nafsu nafna lagu dhibi maayo ilaa wuscahaa karaankeeda iyo awooddeeda waxay karta mooyaane liyunfiq duu sacatin min sacati waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llah laa yukalif llahu nafsan ilaa maa aataaha allah waxau uhi laa tukallafu lagu dhibi maayo nafsu nafna ilaa wuscahaa karaankeeda iyo awooddeeda mooye wax kale lagu dhibi maayo laa tudaara yaan la dhibin ama lagu dhibi maayo labadaba waa loo macneeyey in jumlada khabariye laga dhigo oo la yidhaha waa nafyun yuraadu bihi nahyu oo yaan lagu dhibin macnaheedu yacni lagu dhibi maayo muraadkeedu waa yaan lagu dhibin waa macno nahyi iyo in laga macneeyaba nahyi sariixoo cad labadaba way u suubataa laa tudaara lagu dhibi maayo ama yaan lagu dhibin laa tudaara lagu dhibi maayo ama yaan lagu dhibin waalidatun hooye wax dhashay biwaladiha bisababi waladiha ilmaheeda sababtiisa yaan lagu dhibin oo waxaanay karayn aan la saarin walaa mawluudun mid walaa mawluudun lahu mid wax loo dhalayna yaan lagu dhibin biwaladihi bisababi waladih ilmuhii loo dhalay sababkiisa yaan loo dhibin oo waxaanu karin yaan la saarin wa cala alwaarisi kii wax dhexlayay korkiisuu ahaaday mithlu daalik kaa la soo sheegay oo kale maxaa la soo sheegay masaariiftii iyo mariinkii iyo hugii iyo nafaqadiiba aabbaha inay saaran tahay aabbihii hadduu dhinto waxaa xukumkii ku wareegaya oo uu saaran yahay kii wax dhexlayay waa iyo kan wax dhexlayaa saddexba waa lagu fasiray wa calalwaarisi waaridka sabiga laftiisa waa lagu fasiray sabigan la korinaya laftiisa oo kii wax dhexlayay oo ah sabigan yar ee aabbihii xoolihiisa ka dhexlaya korkiisuu ahaaday mithlu daalika waxaa looga jeedaa xoolihii dee uu hantiye u dhaxlay in laga koriyo oo laga nafaqeeyo isagiiyo hooyadiiba waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray kii dhexlayay waalidka dhintoo hooyadii ah oo hadday hanti leedahay ama waxay ka dhaxashay in ay ilmihii iyo nafteedaba ka nafaqayso ayaa saaran waxaa culimo fara badanna ku fasireen wa calal waarisi sabiga kii dhexlayay oo waxaa loo jeedaa casabadiisii u dhoweyd sabiga ee dhiiggiisi iyo dhexalkiisaba lahayd awowgii adeeradii walaaladii kuwii ugu dhowaa casabadiisa ee dhexalkiisa lahaa ayaa nafaqadiisii isagiiyo hooyadiiba ay saarmaysaa saddexda qowlba culimmadu waa yidhahdeen wa calal waarisi kii dhexlayay korkiisuu ahaaday mithlu daalika la soo sheegay oo kale fa in araadaa hadday doonaan aabbihii iyo hooyadii fisaalan naaska goyn gurin hadday doonaan in naaskii ay ka guriyaan iyadoon wakhtigii aanay gaadhin can taraadin ay ay yacni saadiran can taraadin yacnii gurintaasoo ka soo fushay kala raalli ahaansho minhumaa labadooda xaggooda ka ahaaday hadday aabbihii iyo hooyadii doonaan naaska gudhin ay raalli ku kala yihiin iyo wa tashaawurin wadatashi yacni ka soo fushay naaska gudhin ama naaska goyn ka soo go'day kala raalli ahaansho iyo wadatashi hadday doonaan oo damcaan falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma saaro oo way u bannaan tahay wain aradtum haddii aad doontaan waalidkiioo waa ninkii ama raggii mas-uulka ahaa an tastardicuu inaad u naasnuujin dalabtaan awlaadakum ubadkiinni ay maraadica ukhraa haween kaloo naas nuujiya inaad u doonataan haddaad doontaan oo hooyadii intaad ka daysaanba haweenay kaloo idiin nuujisa haddii aad damacdaan ilan way bannaantii hooyadii oo joogta tukale inay naaska u jaqsiisee iyagoo wada jooga iyo iyagoo kala maqanba eh falaa junaaxa dembi calaykum korkiinna arrinkaa kama saara waase goorma idaa sallamtum waa haddii aad u dhiibtaan haweenkii naaska jaqsiinaya hooyadiiba maa wixii aataytum aad siinaysaan bilmacruufi wanaag haddaa ugu dhiibtaan waxay mutaysteen ee mushqaayad ahaa tii dhashay iyo tan nuujinasaba si wanaagsan waxay mutaysteen haddaa u siinaysaan dee cid kale inay naaska idiin nuujiso kuma dembaabaysaan hooyadii iyo aabbihii midna wattaqullaah ilaahay ka baqa oo waclamuu waxaad ogaataan anna allaha in alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii arkaya oginu yahay alleh wallaahu aclam